door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon
booliiska soomaaliya oo war cusub ka soo saaray xaafadda demdemiska oo la burburiyey
dowladda soomaaliya oo dalka ka mamnuuceysa isticmaalka bacaha xubno ka tirsan daacish oo soo dhibay ciidamada darawiishta ee puntland
kuna lagu taageeraya cadaaladii uu helay dictor koofi oo lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya
ciidanka xoogga dalka oo burburiyey saldhigyo ay lahayeen al-shabaab
baaraadka dibadda warka duhuraad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona maraykanka oo ciidankiisa ka saaraya dalka naijar
iyo xisbullah oo duqaysay saldhigyo ay leeyihiin gumaystaha yuhuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga dheganaysaan kusoo dhawaada warkii oo dhan oo si wada jira loo socodsiinaya anigoo cabdiwahaab cirguje iyo cali aadan axmed taarikhdu waxay ku astaysan tahay toddobada bisha sideed laba kun afariyo labaatan qodobada aada maqli doontaan waxaa qeybka ah
aan ku bilownay booliska soomaaliya ayaa war cusub ka soo saaray burburin ay saaka ku bilaabeen xaafadda debdemiska oo ay tilmaameen in wakhtigii loo qabtay uu maanta ku ekaa sida warkan uu ku dheereynayo cabdisalaan juula shaakir
boliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxay howlgallo burburinahay ka bilaabeen xaafadda debdemiska ay seebiyaan magaalada muqdisho saqdii dhexe ee xalay ayaa halkaasi waxaa la geeyey ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan boliiska soomaaliyeed iyo qaybahooda kala duwanba ciidamadaas ayaana waxay howlgallo burburinah ka wadaan xaafaddaasi afhayeenka booliiska soomaaliyeed cabdifitaax xasan aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka xaafadda debdemiska iyagu ay garwaaqsadeen inay ka guuraan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dadkii kala duwanaa ee halkaasi fududeeyey in shacabku ay ka baxaan ayuu sheegay afhayeenku inay guteen waajib wuxuuna sheegay in hadda howlgalka si rasmi halkaasi uu kaga bilaaban doono danta ku kaliftay dowladdana waxa ay tahay in la waayeyo debdemis kala duwan oo muhiim u ah dowladda federaalk ee soomaaliya waa kan afhayeenka booliiska soomaaliyeed oo faahfaahinaya sababta ka dambeysa in howlgalka burburinta ah saaka laga bilaabo xaafadda debdemiska waa ummadda soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo shirkayga jaraahid maanta wuxuu ku saabsan yahay mahadcelin ballaaran aan u jeedinayno qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee deganeed debdemiska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan ugu mahad celinayno gacantii ay siiyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed muddadii la qabtay debdemiska oo ay ayaamo soo socotay waxaan rabnaa inaan u mahad celinno odayaasha dhaqanka dhallinyarada indheergaradka intooda badan ee degneed debdemiska ee nala gartay weyneeyey baahida ummadda soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba ay u qabaan in debdemis casri ah oo nidaamsan la helo waxaan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed indheergaradka iyo cid walba oo gacan ka siisay in debdemiska maantay shaqadiisa ay bilaabato waxaan leeyahay waa ku mahadsantihin bulshada soomaaliyeed intii deganeed waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa iyo lix qodob oo ku saabsan arrintaas ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdemiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka debka soo noqnoqday magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska tirikoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo boqol afartan iyo toddoba meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si aad sida aad la socotaan booliisku wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas wakhtigaas oo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay wakhtigaa maanta ku eg ee arrinta debdemiskanu aa u mahad celinaa waa waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta uu ciidanka booliiska soomaaliyeed baawuur iyo wax kasta ugu deeqayo insha allah odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahad celino bulshada soomaaliyadna ay ku da ku dayato dadka degan dabdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeego goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobtii ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shalay iyo daraad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad koobanoo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen
dowladda soomaaliya ayaa dalka ka manoocaysa isticmaalka bacaha dhammaadka sanadkan ayaana loo mudeeyey warbixinta sheekadan waxaa diyaarisay waryahayaga naciimo saciid saalax oo ka tirsan warbaahinta bilan media oo gaara hablaha oo ah laan ka tirsan dalsan maanta waxaa lagu soo bandhigay carwada dhaqanka qaybteedii saddexaad taas oo lagu soo bandhigay waxyaabo ka samaysan farshaxan oo loogu gol leeyahay sidii loo joojin lahaa isticmaalka waxyaabaha ka samaysan bacda iyo sidoo kale balastica oo waxyeelo caafimaad u leh bulshada iyo sidoo kale deegaanka cusmaan yuusuf cusmaan oo ka mid a dadka u ololeeya badqabka deegaanka oo la hadlay bilan media ayaa sheegay faa'iidada u leedahay bulshada in laga fogaado waxyaabaha ka samaysan balastica aadaana ugu faraxsanahay haddaana si gooniya aan looga hadlayn maaragtay dhaqankii oo wax kastaba maantay ee macnihii dadka ay fahmeen khatarta ee bacda ay leedahay barnaamij kastoo la qabsado ama la qabto waxaan ku tali lahaa in lagu daro dhibaatada ee bacda ay leedahay laakiinse bacda markii la yidhaahdo khataraa ay leedahay wax lasoo koobi kara maaha waddankan caafimaad darrada ka jirto waxaa aad maaragtay loogu taliyaa inay khatarta faraha badan ay keento bacda
haddii gabadhu dembiisha ay qaadato ugu yaraan shan sanay haynaysaa haddii laakiin ay baca qaadato degaankii way u daran tahay bacdu waxay u daran tahay xoolaha waxay u daran tahay geedaha waxay u daran tahay bullaacadihii naga xidhay waxaa waaye ii sheeg kansar badan baa waddankii ka dhacay because haddii wax kulul lagu rido kiimika badan bay leedahay konton iyo laba nooc oo kansara ayaa waxaa la sameeyey cilmi baarisaa la sameeyey konton iyo laba nooc oo kansar oo kala nooca ayaa laga qaadaa marka waxaan rabnaa in la iska daayo bacda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa horaantii sanadkan waxa ay joojisay ka ganacsiga waxyaabaha bacda iyo balastiga la xidhiidha wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo la hadlay bilan media ayaa waxa uu sheegay doorkooda ku aadan sidii loo joogtayn lahaa joojinta bacda bacahaas dadka ka ganacsan jiray daraaddeed waxaan ku darnay muddo saddex bilooda si aan uga ilaalinno aan u wada qaadanno go'aan loo dhan yahay oo ganacsatadu ay boqolkiiba boqol nala socoto oo ayna waddankan iyagu tuuganimo ku soo gelin doonin oo aana si qaldan oo siyaabo kala duwan oo sharci darraha aynu ku keeni doonin waxay noo ballan qaadeen haddii aan muddada saddexda bilooda ugu darno in ay nagala shaqaynayaan saddex bilood ka bacdii waddankan inaan bac dambe aysan ganacsatadu keenin soomaaliya wixii ka dambeeyay bishii sagaalaad waxa ay ka mid noqonaysaa waddamada ka mamnuucay dalkooda in la soo geliyo waxyaabaha ka samaysan bacda iyo balastiga naciim saciid saalax bilan media magaalada muqdisho
xubno ka tirsan ururka daacish ayaa isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta ee puntland siduu ku faafahinaya waryaheena indhey
laba xubnood oo ka tirsan kooxda daacish ayaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen ciidamada daraawiishta ee puntland ee ku sugan deegaanka la yidhaahdo balidhidid ee gobolka bari ee soomaaliya ka tirsan labada xubnood oo wata hubkooda iyo dareeskooda ciidan ayaa wareysi kooban olola yeeshay waxa ay sheegeen in loo tababaray sidii ay dagaal ula geli lahaayeen kooxda shabaab waxaana ay sheegeen in aysan ku qancin afkaarta kooxda daacish iyagoo tilmaamay inay marar kala duwan ay isku dayeen inay soo goostaan oo ay kasoo goostaan kooxda daacish balse aanay u suuro gelin daacish iyo shabaab ayaa waxa ay markaasi ku dagaalamaan had iyo goor aale gacan ku haynta ama ciddii ku gacan sareen lahayd gobolka bari ee soomaaliya labada dhinac ayaa marar badan ku dagaalamay buuraha calmiskaad ee puntland bishii abriil kooxda daacish ayaa sheegtay in konton xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay buuraha calmiskaad iyagoo sheegay inay dhul badan ay kala wareegeen kooxda shabaab dagaalka shabaab iyo daacish ayaa la rumaysan yahay inuu salka ku hayo dana dhaqaale iyada oo labada kooxba ay lacago fara badan oo baad ah ay ka qaataan ganacsiga magaalada boosaaso ee gobolka bari ee soomaaliya
mahsanid cabdiqaadir cusmaan indhooy dhanka kalena markaan haddii aan eegno kulan lagu taageerayay cadaaladii uu helay editor cofi oo ka mid ahaa xubno loo heystay musuq maasuq ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya sida warkaas halkaa uu inooga soo diray waryaheena maxamed cabdirashiid uu helay taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsadaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa lagu qabtay magaalada nairobi xarunta dalka kenya waxaa kasoo qaybgala xildhibaano hore wasiiro hore iyo weliba dad kasoo shaqeeyey laamaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya laba guddoomiye guddi doorasho oo horey usoo maray soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug mister ciid dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood waxa ay isku raaceen cadaaladda uu helay maxamed aadan koofi inay saansaan u leedahay cadaaladda ka hana qaaday guud ahaan dalka ana ay ku tilmaameen in dembigaasu markii horeba uu ahaa mid siyaasadaysan sida ay hadalka u dhigeen
inaan walaalkay kofi dor kofi inuu cadaalad helay dor kofi maalintii lagu soo eedeeyey maxaali jira musuq maasuqa xamaraan joogay marka wiig kadibna waxaa isku aragnay nairobi waxaan ku dhahay runtii waxaa tahay qof aniga xataa iga sii caansan waxaan ku dhabal ii waran sidee waxaan u dhacday markuu runtii iiga sheekeey oo aan arkay inuu yahay qof shaqsi wanaagsan ayaa waxaan gartay waxa lagu soo eedeeyay inay iska tahay wax oo kambayn ah oo runtii la rabo un in la dilo samcadiisa
waxaan leeyahay munaasabada waxay ku fadhidaa oo aan ka hadlaynaa cadaaladda uu helay walaalkeen doctor koofi cadaaladda uu helay waddan inuu horumarsan yahay inuu gadaal u marsan yahay inuu dhexdhexaad yahay marka ugu horeysa waxaa lagu qiyaasaa hay-addiisa cadaaladeed sida ay u shaqaynayso maanta xafladdan aan iskugu nimid ummaddan intaan leega isku timid waxay qirtay wanaaggiisa waxqabadkiisa dulmiga la dulmiyey qofka marka la dulmiyo oo uu dul qaato ilaahay ha ka abaalmariya walaalkiin waxaan leenahay waa guulaysatay maadaama cadaalad aa heshay afar ka mid ah waxay ahaayeen reer gurceel haddeerna aniga oo saaxiibkiisa oo aaminsan inaan mateli karo oon afkiisa ku hadli karo cid cogdad iyo dagaal loo qabo ma jirto wixii ugu weynaa oo saaxiibkan uu raba waxay ahayd inuu cadaalad helo shaatigiisa inuu nadiif yahay sidii soomaali ku taqaanay in la muujiyo waana la muujiyey wixii ugu badnaa oo intii uu waraysi bixinayey wuxuu ku celin jiray waxaan u baahanay cadaalad inaa helo cadaaladiina wuu helay dr maxamed aadan koofi ayaa gabagabadii waxa uu halkaasi ka jeediyey hadal kooban
stategii galmudug iyo siilida kale dadka ka jooga guud ahaan dhaqanka iyo haweenka soomaaliyeed ee quruxda badan ee iyaguna maanta jooga si gaara ayaan u salaamayaa war badan ma harin aniga qofka i yaqaana wuu garan karaa waxa lasoo sheego iyo waxa lagu sheego waxaan ka soo jeedaa guri tarbiyad wanaagsan leh ammaano iyo lagu yaqaano iimaan lagu yaqaano ayaan kasoo jeedaa waxaan ahay macallin soo shaqeeyey waxaan ahaa nin qabaa tarbiyad aad u wanaagsan waxaan ahaa dowladda hay-ada kala duwan qof ka soo shaqeeyey laguna ammaanay run ahaantii sida dadka qaar ay markhaati fureen waxaan rabaa marka qof waliba oo soomaaliya uu fahmi karaa ujeeddada ka qarsoon ku qarsooneyd arrimaha noocaasa mana ahayn wax dowladda oo dhan wadatay waxay ahayd
warkii dowrna saaxiibayaal oo annaga intaas mar kale intayna hawada ku kulamayn nabadgelyo
cadaaladda waxaan aqbalay cadaaladda
wararka lahaysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel